faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado daladweyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakraan raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood ma maqlayseen kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon soomaaliya oo diiday in mar kale dib loo dhigo dhegeysiga kiiska dacwadda badda soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo gaaray dalka jarmalka ciidanka somalilan oo qabtay xaram cad sharci darro lagu dhoofinayey wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya oo tale u soo jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya dib habeyn lagu samaynayo ciidamada booliiska soomaaliya iyo dowladda ruushka oo u yeertay danjiraheedii iiraan u fadhiyey moskow intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subaxi raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiga taarikhdan ay ku beegan tahay shanta bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kula dardaarmay ama ugu baaqay inuu ka shaqeeyo siduu iskugu keeni lahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed wasiirkii hore warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geyle ayaa tale u soo jeediyey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo xilli maalmihii u dambeeyey xiisad siyaasadeed dalka ay ka taagnayd danjire daahir maxamuud geelle ayaa ugu baaqay madaxweyne farmaajo inuu dhaxal wanaagsan oo taariikhda gala uga tago dadka iyo dalka soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay inay jiraan shakhsiyaad ku hareeraysan madaxweynaha kuwaas oo raba inay dalka ka dhacdo doorasho aan la mahadin sida uu hadalka u dhigay mimbarkan waxaan ka faa'iidaysanayaa taladayda waxaan u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne waxaa ku haray xilligii aada dhaxal reeb ka noqon lahayd madaxweynayaasha in la doorto abaalkeeda iyo gogasheeda madaxweynaha ka horeeyey ayaa iska leh madaxweynaha waxa uu leeyahay xilliga asaga uu joogo doorashooyinka uu qabto sida uu u dhigo oo wanaag uu ka dhasho oo nabado ay ka dhalato ayuu leeyahay madaxweynehu nin siyaasadda kusoo jiray baan ahay waxaan ogahay dad badan oo hareerahaaga joogo inaanay kula yeelanaynin dhaxalka aad reebaysid jeclaalahaayeen doorashooyin qalloocan oo qaab daran oo ku shubasho iyo wax ku yimaado oo adigu aad kusii joogtid adigu culayska iyo ceebta aad qaadatid iyagana hareere jooggaaga danta ay ku qabaan ay usii jirto madaxweyne waxaa kuu haray waa maalinkii dhaxalkaaga aada reebi lahayd lagasiga aad ka tegi lahayd waaye waxaa ka haray doorashooyin qurux badan dadkii ood isu doontid waxaa taariikhda ku geli doontaa inta maamul gobol iyo siyaasi aad ka adkaatay ku geli maysid inta iyagoo ku diidan aad soo maslaxday oo dalka ku soo dartay ayaad ku geli doontaa inta shay eed u dul qaadatay baad ku geli doontaa inta duulaan ee gudaha ah aad qaaday ku geli maysid markii wuxuu kaa qalloocdaan oo taariikhda la qori tago dadka kugula taliyey iyo kuwa ku hareero joogo iyo kuwa faa'iidada ama awoodda ku qabo hareer jooggaagu nacfiga iyagaa qaadanayo ceebtana adiga unbay kugu haraysaa xilli dhaxaleedkaagii baa la joogaa xasuusnaaw doorashooyin qurxan qubo waa mahadsantihin
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geelle dowladda soomaaliya ayaa mar kale diiday in dib loo dhigo dhegeysiga dacwadda kiiska badda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa diiday in mar kale dib loo dhigo dhegeysiga kiiska dacwadda badda ee horyaalla maxkamadda caalamiga ee i c g iyadoo xarunta maxkamadda ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin sareha uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin soomaaliya in dib loo dhigo kiiska maxkamadda caalamiga waxa uu tilmaamay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay gudbisay qoraal diidmaa islamarkaana kenya ay dhankeeda soo gudbisay in muddo labaiyo toban bilooda lagu daro dacwaddaasi
sidaynu ka warqabno waxaa dowladda soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay shan sanno wakhti iminka ku dhow dacwad ay ku difaacayso kagana doodayso xuduudda badda dacwaddaasi meel fiican bay maraysaa waxaynu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka in go-aan cadaalad ku dhisan ay ka soo saarto annagu mar walba dowladda soomaaliya waxay aaminsan tahay in hab cadaalad ah oo ay maxkamaddu gacanta ay dacwadda ku hayso lagu go'aamiyo kiiska u dhexeeya soomaaliya iyo walaalaheen kenya waxaa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka si aanu uga jawaabno codsi ay soo gudbaysatay dowladda kenya oo ku saabsan waatii ay ogeydeen sagaalkii sebtembar ayaannu u ballansanayn iyadoo aannu isdiyaarinay oo aan maxkamadda usoo diyaargarownay looyaradeennii iyo dhammaanteenba ayaa waxaa dhacday in maxkamadda go-aan ay soo saartay ah maadaama kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn wakhtigaa looyaradeediina ay kala dirtay sababayada u gaar ah awgeed marka hadda waa tii loo ballamiyaa afarta bisha annaga weli go-aanka iyagu waxa uu yahay taaganahayna dibudhigaas maxkamaddu adduunku iyada go-aanka iskalehay dibu dhigtay oo afarta bisha ah ayaa go-aanka iyaga difaaca iyaga iyo ku talagalka iyaguba yahay taa inaannu ka jawaabno fikirka iyaga dhiibno oo ah go-aanka soomaaliya ay taagan tahay waxaanu mar walba taaganna kuna adkaysanayna inaanaan aqbalahayn wax ka badan afarta noofembar in la kordhiyo dowladda kenya waxay codsatay labayo toban bilood waxay ku sababeynayso iyo sababahay cuskanaysaa waa wax iyadoo yaalla Ee, kiisku waxa uu ku jiraa maxkamadda ee, qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aan wax ka sheegno ma aha annaga fikirkayagii dowladda aanu isla wada ogni dowladduna ogtahay waa cad yahay waa la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay waa inaan mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu ina dalbato Ee, annaga haddaan nahay dowladda soomaaliya iyo iyo dowladda kenyaba ee, waxaa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhegaysato waxay ku bilowdeen dhegaysiga dhinaca kenya iyo wafdigoodii iyo ee, sharci- een, een, ee, sharciyaqaanakii dowladda kenya oo ee, doodii ay keeneen Ee, haddana waxaa nala siiyey annaga inaan ka jawaabno Ee, jawaabtaydu waa gudbinay ee, doodaydu waa gudbinay Ee, waxaan markaa ka dhursugaynaa maxaa ka soo bixi doona ee, maxkamadda annagu waxaanu aaminsannahay mar walba inaan taagannahay afarta noofembar waqti ku filan oo dhinac waliba isku diyaarin karo maqalka garmaqalkana l- ee, la keeni karo in doodooda dhinac waliba la yimaado inuu u bisil yahay
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guleed khadar halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaanna waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaanqaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee www radio cadaado com ciidamada somalilan ayaa gacanta ku dhigay haramcad si sharci darraa looga dhoofinayo deegaanada maamulka si uu ka arrimiyo ciidamada militariga somalilan ayaa soo qabtay labiyo toban haramcada oo la doonayay si sharci darraa looga dhoofiyo xeebaha galbeed ee somalilan axmed maxamed oo ka mid a saraakiisha ciidanka somalilan ee howlgalkaasi fuliyey ayaa sheegay in dadka deegaanka ay kusoo wargeliyeen in har- in har- haramcad laga dhoofinayo deegaano ka mid a somalilan si sharci darraa saddex ka mid ah haramcadkaasi ayaa dhintay intii lasoo waday kadib markii laga soo furtay kooxihii doonayay inay ka dhoofiyaan somalilan taliya axmed ayaa sheegay inay baxsadeen raggii watay haramcadka islamarkaana ay ku duba jiraan ciidamada maamulka somalilan wasiirka deegaanka somalilan shukri ismaaciil ayaa horey u sheegtay in cid kasta oo loo soo qabto ka ganacsiga sharci darrada ee xayawaanaadka ay maxkamaddu sii deyso taasna ay khatar ku tahay badbaadinta deegaanada maamulka somalilan xayawaanka ku nool dib habeen hayaa lagu sameynayaa ciidamada booliiska dalkeena soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sarreeye gaas cabdi xasan maxamed xajaar ayaa sheegay inay wadaan qorsho ay dib u dhis xooggan iyo qalabeyn lagu sameynayo ciidanka taliyaha u warramayay warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa intaa ku daray inay ka qeyb noqon doonaan dhismaha booliiska afrika oo haatan lagu aasaasayo dalka algeria una direen saraakiil waxa uu sheegay taliyuhu inay sare u qaadi doonaan tirada tayada gaadiidka isgaarsiinta iyo qalabka booliiska si ay u yeeshaan awood intaasi ka ballaaran taliya xajaar ayaa sheegay in ciidanka booliiska soomaaliya uu ka mid yahay interboolka international boolice xafiisna ay ku leeyihiin muqdisho sareeyagaas cabdi xasan xajaar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa intaan ku daray in dhowaan magaalada nairobi ay ka furmi doonaan ay ka furan doonaan xafiis ay ku midaysan yihiin booliiska bariga afrika wuxuuna sheegay in rajeynayaan in soomaaliya madax ka noqoto hoggaanka wadamada gobolka madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa gaaray magaalada waa dalkaasi jarmalka madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray dalka jarmalka halkaasoo lagu soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa dalka turkiga halkaasuu kaga qaybgalay shirka looga hadlayay maalgashiga waxa uu la kulmi doonaa inta uu joogo jarmalka hay-adaha taageera maamulka puntland iyo sidoo kale jaaliyadda maamulka puntland ee ku sugan dalkaasi jarmalka weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan iminkana ah akhbaaraadka dibadda khasaaraha ayaa ka dhashay rabshado weli kasii socda dalkaasi ciraaqa waxaa sare u kacay tirada dadka ku dhintay dibadbaxyo ka dhana dowladda ciraaq oo afartii maalmood ee lasoo dhaafay dalkaasi ka dhacayay kuwaasoo ugu yaraan lixdan qof ilaa hadda lagu soo warramayo inay ku dhinteen ilaaha dhanka caafimaadka ayaana arrintaasi xaqiijiyey tirada ayaa labalaabantay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay xilli ay sare u kaceen isku dhacyada u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliiska militariga ayaa sheegay inay shishaano aan la ogeyn waxa ay yihiin halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo militariga ayaa sheegay in shishaano aan la ogeyn waxa ay yihiin ayaa waxay magaalada baqdaad ku dileen afar qof oo ay ka mid yihiin laba askari oo booliisa ra-iisul wasaare cabdul waa caadil cabdulmahdi ayaa goor sii horreysa sheegay in dalabaadka saxda ee dibadbaxyaasha la maqlay balse waxa uu dalbaday in la isdejiyo dibadbaxyada aan lasii qorsheynaya waxa ay bilowdeen talaadadii xilli uu aada sare ugu kacay walwalka ka taagan shaqola'aanta heerka sare ee haysata dhallinyarada adeegyada bulshada aadka u liita iyo musuqmaasuqa dalkaasi hareeyey arrinta ayaa waxay noqonaysaa loolankii ugu weynaa ee ay soo wajaha dowlada dowladdan jilicsan ee master mahdi taasoo awoodda la wareegtay sanad ka hor warkii subaxnimo dhegeystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaadad siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta warka anigoo sharmaarka a idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
xoga loogu sheegtaa soomaalidu u xagaataa
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan